Waaxda caafimaadka Decorah maanta waxay soo warinaysaa inay hadda jiraan laba nooc cusub oo COVID-19 ah oo gobolka iyo sidoo kale kordhinta tirada noocyada UK. Gobolka ayaa sidoo kale soo sheegtay saddex dhimasho dheeraad ah oo COVID-19 oo maanta iyo sidoo kale 255 infekshan cusub wanaagsan. Noocyada cusub waxaa ka mid ah mid ka mid noocyada kala duwan ee yimid Koonfurta Afrika iyo shan xaaladood oo kala duwanaanshaha California ah. Waxay ku biireen noocyada kala qiyaasta tallaalka COVID-19. Waaxda caafimaadka dadweynaha ayaa maanta ka warbixinaysa lix kale oo COVID-19 ah iyo lix boqol sodon iyo sedax kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyay. In ka badan sedax boqol sedax konton iyo shan kun oo qof ayaa helay tallaalka ugu horreeya ee laba qiyaasood ee tallaalka COVID-19 ee Iowa. Degmada Woodbury waxaa ka jiray sodon iyo laba kiis oo cusub oo laga daray wadarta tirinta kiisaska labatan iyo afarkii saac la soo dhaafay. Waaxda caafimaadka degmada Zealand ayaa si dhaqso leh u bedeli doonta goobta loogu talagalay rugaagga tallaalka. Bishii Abriil degmadu waxay ku yeeli doontaa rugaha caafimaadka Zealand Expo Centre. Ilaa iyo hadda rugaha tallaalka waxaa laga qaatay xarunta dhacdooyinka Tyson, laakiin agaasimaha saraakiisha iyo madalada Matt Salvatore wuxuu leeyahay waxaa jira muranabo badan oo halkaas laga qorsheeyay laga bilaabo bishii soo socota. Floyd Valley Healthcare waxay ku furiysay xarumo caafimaad ee loogu talagalay COVID-19 qof kasta oo jira toban iyo sideed iyo wixii ka weyn, iyadoon la eegin degmooyinka. Isbitaalka Lamart ayaa warkan ka sheegay bayaan uu soo saaray Khamiista.